suuqyada lagu iibiyo daawooyinka beeraha ee magaalada beledweyne ayaa laga dareemayaa hoos u dhac ballaaran ah oo ku yimid qiimaha la iibiyo daawooyinka hoos u dhaca ku yimid ayaa waxaa ka mid ah cagaarisada coosdilaha iyo kubcisada waxaa sababtay iibsashadooda oo yaraatay maadaama beeralayda iibsan jirtay aysan tabcin beeraha saddexdii bilood ee u dambeysay taasi oo keentay dib u dhaca ku yimid roobka qaar ka mid ah ganacsatada iibisa daawada beeraha ayaa ka warramay isbeddelka ku yimid qiimaha daawada beeraha iyo waxyaabaha sababay dhawaanahan waxaa hoos u dhac ku yimid daawooyinkii la iibin jiray waxaan hoos dhaca sabab u ah in aysan beeraleydii aysan roob helin sidaas la ajligeed aysan beerihii u abuurnayn aysanna daawooyinka usoo baahanin ayaa hoos u dhaca sababay haddii aan nahay ganacsatada beeraleyda ama iibisa daawooyinka beeraha insha allah waxaan rajeynaa inuu ilaahay roobna siiyo oo aan roob helno si bulshooyinta kalena ay u iibsadaan daawooyinka noocyadooda kala duwan saddexdii bil ugu dambeysay ma aysan beeraleyda abuuranin beero ama waxyaalo kala duwan ee dalaga sidaas la ajlayd ayaa hoos u dhac ku yimid daawooyinkii la gadan jiray lixdan iyo sideed dollar oo kale sida cayaan dilaha cagaarsidaha oo kale oo lixdan iyo sideed joogay hadda waxay imaadeen qaar afartan ilaa iyo labaatan iyo shan marka hoos u dhacaas ayaa jiro dhankaas iyo beeraha ku yimid daawooyinka iibsigooda xiligaas lagu jiro bishaana tan hadday dhamaataan kusixi kartaa waxaa la qaadanaya awrada waa marka xiligaas waxaa la beeri lahaa waxaa la tabci lahaa lagu duraa marka awrada qaara go-an sida bashash oo kale go-an oo aada loo raadinayaa waxawaa magaalada inay go-an tahay xiliga la tabcan lahaa waa la joogaa marka saameynta ugu weyn oo dhibaatada jirtan oo kale dhibaatadaas ka mid tahay hadda wax ugu muhiimsanaa aad aad iyo aad loo baahan yahay basashu waa dadka basaleyda waxaad ay tabcaan oo dadka magaalada ugu badan basal waa dadka kalena qudaari waxay iska tabcaan qudaarta waa la helaa waxaa la waxaa la rajeynayaa bishaan hadda hadday dhammaato mideeda kale tobankeeda mise shan iyo tobankeeda meelaas inay imaadaan markaas kadibaa dadkii basaleydii tacabka si fiican usii bilaabay hadda waxaa lasii tabciyo qudaar waa basal ilaa hadda waxaa la tabciyo malahan saameynta marka bashash waa dhibka waxa ka jira dad wax dadka saamiyo basal laanta waa hadday timaado magaaladan oo kale furmayda beereedii waa qaadanayeen shaq toosa la galaa marka